إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal lagu jebiyey askarta dowladda federaalka ayaa ka dhacay duulaadka degmada xardheere ee gobolka mudug magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday laba nin oo itoobiyaan ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ku lahaayeen duulaadka deegaanka xawaadley ee walayada islaamiga ee shabeellada dhexe munaasabad ay nabadoon cusub ku dooranayeen jufada bakar ee ka tirsan beesha mursade ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee walayada islaamiga ee galgaduud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xasan sheikh ku tilmaamay inuu yahay qof waalan dab xooggan ayaa ka kacay suuq ku yaalla magaalada qabribayax ee gobolka faafan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda ethoobiya ciidamada dowladda suudaan ayaa sheegay inay la wareegeen gacanku-haynta magaalo muhiim ah oo ay horey u haysteen kooxda r s f دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo lagu joobiyey askarta dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada xardheere ee gobolka mudug dagaaladan oo dhacay maalintii shalay ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xardheere waxaana khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ayaana ku dhaawacmay dagaalkaas dhanka bakoolna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya kuwaas oo ku sii jeeday garoonka diyaaradaha ee degmada waajid waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday laba nin oo etoobiyaan ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la magacbaxay somalilan waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday laba nin oo itoobiyaan ah raggan oo shan ka kooban islamarkaana ka shaqaynayay goob bulaacad ah oo ku taalla xaafadda jigjigiyar ee magaalada hargeysa ayaa waxay la duntay laba ka mid ah raggaasi muddo lix iyo toban saac oo baadigoob ah kadib waxaa bulaacadda ku taalla magaalada hargeysa laga soo saaray meydadka laba ruux oo itoobiyaan ah qaar ka mid ah ehelada labada ruux ayaa ka warbixiyey sida ay raggan ugu dhaceen goobtaas odaygii wayaan labadii dee way shaqo tageen labadii bay ku dhaayeen baa layidhi labadii intuu ku dhaayeen bas lamaga arkinba subaani markaan sidaa u toosay baa lai yare odaygii kaale wulaadi ba ka dume sakaale markaasaan u imide waa laba laba qof wayeen labadii habeennimoy shaqo tageen laba qof bay ahaayeen laakiin saan u maqlay waa shan qof baa maqlay saddexdana way joogaan dhacdadan ka dhacday xaafadda jigjigiyar ee ka tirsan magaalada hargeysa ayaa ku soo aadaysa dhacdooyin ceenkan oo kale ah oo laga soo tabiyey magaalada hargeysa iyo deegaanada ku teedsan iyadoona si aad ah looga soo tabiyey shilalka gaadiidka kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin askarta ah dowladda federaalk oo ku lahaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee walayada islaamiga shabeellada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar loogu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka xawaadli ee gobolka shabeellada dhexe isdaarkan oo soconayo qadar saddex daqiiqiyo asikimaya waxaa lagu soo bandhigayaa xaqiiqada taalla furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo dhinaca dagaalkan ayaa dhacay xilli habeenah islamarkaana ay askarta dowladda federaalk aysan war ka hayn ayna ka war heleen iyadoo difacyadooda ay soo jireen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn muuqaalkaya waxaa ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiman ah wada tooganaya askarta dowladda federaalka iyagoona isaga cararaya fagaarayaasha dagaalka xilli ay hurdada ku saseen muuqaalkan ayaa waxa uu si toos ku tusaya ciidamada mujaahidiinta oo dhaawacatiraya askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku dhuumanaya hawdka waxaa filimkan ka soo muuqanaya askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kaasoo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta waxaan la arkayaa isagoo dhex fadhiya hubkii agabkii ay ka soo furteen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa xerada dhex daadsan qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee lagu laayay dagaalka iyadoona rasaastu ay ka hadhashay qaybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarkan waxaa ka soo muuqanaya hub aad u fara badan islamarkaana laga furta askarta dowladda federaalka kuwaas oo isugu jira qoryaha fudud iyo kuwa culus rasaas tirobeelha iyo agabyo kale kanaalka wararka alkataayib ayaa marar badan baahiyey muuqaalo isugu jira weeraro dhabagal hayo kuwa toosa oo lagu soo bandhigayo khasaaraha lagu gaarsiiya dowladda federaalk iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka munaasabad ay nabadoon cusub ku doorteen jufada abakar oo ka tirsan beesha mursade ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee walayada islaamiga ah ee galgaduud warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee gobolka galgaduud ayaa waxay martigelisay munaasabad ballaaran oo ay nabadoon ku dooranaysay jufada abakar ee ka tirsan beesha mursade waxaanay munaasabadani ahayd mid si aadaan loo soo qaabeeyey xafladda ay beesha abakar ku dooranaysay nabadoonka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jiro culimmada diinta islaamka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada galgaduud nabadoono ugaasha iyo haldoorka bulshada jufada abakar ee ka tirsan beesha mursada ayaa waxay munaasabadani ku dooratay nabadoon macalin farxaan cabdi maxamed kaasoo bedelaya nabadoon axmed jilicu jimcaale oo dhowaan geeriyooday allah u naxariiste waxaa madasha xafladda laga jeediyey kalimaad kala duwan oo lagu bogaadinayo jufada soo dooratay nabadoonka cusub ee ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka madasha xafladda ayaana waxaa marka hore lagu soo dhoweeyey afhayanka nuuqabada wilaayada islaamiga ee galgaduud nabadoon mascuud xasan casar isagoona beesha kula taliyey inay garab istaagaan nabadoonka ay doorteen beesha abakarna waxaan leenahay ilaahay subxaanau watacaala walaalkiin waaye isma doorana adinkaa doorateene xilka ou haayo waa ku imtixaanan yihii inaad ku fayshaan oo shareecada islaamka aad kula fayshaan oo wax allaal wixii ka dhimad aad la toosisaan tala iyo tigaad iyo wax walbaba adinkana intaasaa laydinka doonayaa jasaakum allahu khayran wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta ay socotay munaasabada ee jufada abakar ee beesha mursada ee ku dooratay nabadoonka cusub waxaa halkaas lagu soo dhoweeyey oo kelimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid a nabadoonnada beesha iyagoona soo dhoweeya nabadoonka cusub
beesha abakar majabe ee ka tirsan beesha saddex iyo sagaal ayaa maantay xafladdan caleemasaarka waxaan xulahaynay oon beesha ka dhex raadinaynay ee naqiib oo si xurnimo leh aan u soo doorannay annagoo ah beesha abakar majabe naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaa farxaan cabdi maxamed waxaan naqiibkaas ku soo doorannay diinka islaamka in uu nagu hogaamiyo
faarax cabdi maxamed waaye naqiibkaynu waxaana odayaasha inay la shaqeeyaan rabnaana anukuna insha allahu asoo nagu hogaamihaya shareecada islaamka ayaan waxaan rabnaa anukuna ka odayaal ahaan iyo naqiib ahaanba inaan la shaqaynaan rabnaa ee inaan kala odaynaan rabnaa dadnimadayna iyo diintayna inaan kala odaynaan rabnaa marti sharafka ka soo qayb galay munaasabadda ee ka hadlay goobta waxaa sidoo kale ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaaliid waxaana uu dardaarna dhaxalgal la siiyey nabadoonka cusub ee dooratay jufada abakar waxaan u dardaarmayaa marka naqiibka naqiib macalin farxaan cabdikariim moxamed awalan kolle saad arkayso nuqabo kale horta jirtay ogaas ayaa jiro si guud ahaan insha allahu tacaala waajibaadkaada waxaa ka mid ah inaad ummadda isku waddo dariiq ilaahay inaad ku waddo ummadda macnaha in laysku haayo midnimada ayd meesha ka qoran wada jirka waa la rabaa wadajirkaas laakiin mid xaga inuu ahaadaa la rabaa waa inta hadda la sheegay dadka ay buraarujiyeen kitaabka ilaahay sunnadii nabaga maaragtay diinta ilaahay oo ballaaran in lagu socdo oo maaragtay marji ayada noo ah shuurada inaad badiso wadatashiga inaad badiso midnimada guud ahaan abakar lagu bilaabo ilaa maaragtay murasada iyo loqabaa'ilka kale nin anfaacad noqoto saa odayaasha ay tilmaameen
beelaha muslimiinta ee ku dhaqan goobaha ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay doranayaan nabadoona ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ku tilmaamay inuu yahay qof waalan faah-faahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedanaya maxamed mudey axmed abumuslim xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo lagu magacaabo maxamed kerow maxamed ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu yahay qof waalan doorashada uu sheegayna aanu ka qaban karin meel ka baxsan degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho isagoo hadalkiisa sii wataa maxamed kerow waxa uu xusay in xasan sheekh maxamuud uu soomaaliya ku riday ceel intii uu heshiis kala dhigi lahaa maamul goboleedyada waxa uu ku beddelay hadda ayaa yidhi maxamed xili uu u waramayey warbaahinta nin madaxweyne sheeganahay oo madaxweyne soomaaliyeed meeshii xal uu raadina maanta soomaaliya ceel bay ku dhacday maarata waa inu burtay maanta in maarata niman labartaag iyo niman inta inuu lacag siiyo maarata u yidhahdo maarata axmeduba waa dagaalamaya xabad waxa waye anaga xasan waan kala fogaanay xasan wax ma reeban asaga waa asaa mara xabadu ku bedelay xabadna maarata nin dowladnimo hadii tartuulka soo rafta waa ogan hadii tartuulka ay jiraan maarata waxa waaye dad tuurihiisa jooga ma warana si kastaba ha ahaatee waxaa cirka isku shareeraya khilaafyada u dhexeeya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo maalin kasta warbaahinta hortaagan ayna dhaleecinayaan xasan sheekh maxamuud dab xooggan ayaa ka kacay suuq weyn oo ku yaala magaalada qabri bayax ee gobolka faafan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi dabkan oo si gaar ah oga kacay magaalada qabri bayax oo ka mida dhulka ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa basbeeliyey ugu yaraan laba iyo toban xarumood oo ganacsi iyadoo dabka loo waayay gawaarida dabdamiska ilaa hadda lama oga waxa uu dabkani ka kacay hase ahaatee dadka magaalada ayaa gurmad wixii ay awoodeen sameeyey waxaana xili dambe lagu guulaystay in dabka la bakhtiisiiyo marka laga soo tago burburka hantiyadeed ee ka dhashay dabka waxaa la soo warinayaa in hal qof uu dhaawac fudud ka soo gaaray dabkan haddaba jawiga goobta uu ka kacay dabka ayaa ahaa sidan
dabdamisadiina ma jirta baa la yidhi markaa gurma degdeg ayaan u baahanaa gurma degdega inala soo gaadho inala soo gaadho ilaahu naga soo gaadh ilaahu naga soo gaadh ilaahu qofkii badbaado u baahanta ilaahuna badbaadi dabkan ayaa ku soo aaday xilli ay dabaylo xooggan dhacayaan iyadoo xilliyada jiilaalka ay aad u badan yihiin dababka kaca dadka ku nool deegaanadaas ayaa u muuqda inaanay u diyaarsanayn haddii musiibooyinka noocaana ay dhacaan ay isugu dayi lahaayeen yaraynta waxyeelada uu geysanayo dabka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada dowladda suudaan ayaa sheegay inay xogaga r s f kala wareegeen goobo muhiim ah oo ay ka mid tahay xarunta warshadaha taas oo ka dhigan in ciidamadan laga qabsaday inta badan magaalada khartuum afhayeen u hadlay ciidamada suudaan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadiisa ay u suuro gashay inay xogaga dacmu sariic kala wareegaan magaalada gaadh oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta bartamaha magaalada caasimadda ah ee khartuum ciidamada dowladda suudaan ayaa ku sii saqaya xaafadda kaafuuri oo ah goobtii ugu dambeysay ee ciidamada dacmu sariic ay kaga sugnaayeen magaalada khartuum iyadoo ciidamada suudaan ay duqeeyeen fariisimo xoogaga r s f ay ku leeyihiin webiga aniil dhinaca kale saacadihii lasoo dhaafay ilowareedyo maxalli ah ayaa soo sheegaya in ciidamada kooxda r s f ay weerar ku qaadeen tuulooyin dhowr ah oo ku yaala waqooyiga gobolka aniilka cad halkaas oo ay ku dileen in ka badan labaatan qof oo shacab ah oo dhulkaas ku soo barakacay ciidamada kooxda r s f oo ay taageerto dowladda imaaraadka ayaa dhibaatooyin joogto ah waxay ka wadaan waddanka suudaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga nagaynta